إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kuusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka iyo axadaan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah waxaa maalintii saddexaad galay weerarkii ay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ku qaadeen hotel xayaat ee magaalada muqdisho kaas oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdicasiis abuu muscab ayaa shir jaraa'idda uu qabtay kaga hadlay weerar xuukugal ah oo ay xarakada shabaabulmujaahidiin ku qaadeen hotel xayaat ee magaalada muqdisho maxamed xasan xaad ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay sabab u tahay in xarakada shabaabulmujaahidiin weerarto hotelka xayaat kadib markii uu xasan sheekh ku dhawaaqay dagaal uusan diyaar u ahayn milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo saf mareen ah ku qaaday fariisamayaal kala duwanna way shisheeyaha iyo dowladda federaalka ku leeyihiin gobolada banaadir shabeellaha hoose iyo baay sheekh cabdilcasiis abuu muscab ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka uu cilaamiyey dagaal uusan diyaar u ahayn isagoona fariin u diray cid walba oo ku lug leh gardaamooyinka iyo dhagaraha ka dhanka ah mujaahidiinta إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa saddexii labaatanka bisha muxaram sanada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waafaqsan kow iyo labaatanka bisha sideedaad labada kun labaiyo labaatanka kusoo dhowaada warkii aad soo maqasheen oo faahfaahsan waxaa maalintii saddexaad galay weerarkii ay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen hotel xayaat ee magaalada muqdisho oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka cabdifataax maxamed qaasim ayaa wararkii ugu dambeeyey ee howlgalkaas la socday oo soo jeedinaya bismillaah aad baad u mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi saaka waa subaxnimo axad ah taariikhda hijrigu waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka muxaram kun afar boqol afartan iyo afar miilaadiyaduna waa koob iyo labaatanka bisha sideedaad laba kun iyo laba iyo labaatan saacaddu waxay sii dhaafaysaa sideedii subaxnimo waana maalintii saddexaad oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee inqimaasiyiinta ah ay ka dagaalamayaan oo ay gacanta ku hayaan hoteelka xayaat ee magaalada muqdisho oo ku yaala meel istaraatiiji ah isgoyska kilomitir afar halkaasoo ay degaansanayeen xubno kala duwan oo ka tirsan golayaasha saddexda ah ee dowladda federaalka ah iyo shaqaaluhuba wararkii ugu dambeeyey xalay iyo saaka ciidamada dowladda federaalka ah waxay sameeyeen saddex ilaa afar iskuday tan iyo habeenkii xalay waxaana dhammaantood ay noqdeen kuwa fashilmay mid ka mid ah iskudayadoodaas waxay ku gaareen qaybo ka mid ah hoteelka laakiin waxaa ka dambeeyey in in ka badan meydadka labaatan askari halkaasi ay kasoo daabulaan saraakiisha dowladda ee barahooda ee bulshada ay isticmaalaan ayay macluumaadka qaar kusoo qorayaan midkood waxa uu sheegay in meydadka ay soo saareen ee ciidamada la arkay isagoo dhintay haddana aanay wax xabadahi ku dhicin halka kuwa kale ee qaraxyo iyo rasaas toos ah ay waxyeelaysay wixii ka dambeeyey iskudayadaasi rasaas fara badan ma dhacayso laakiin markii dagaalku uu kululaanayo waa goorta ay is yidhaahdaan gala ama ku dhowaada mar waxaa jiray habeenkii xalay dowladda federaalka ay warbaahinta u sheegtay in ay soo afjarayso weerarka daqiiqado kadibna waxayba bixisay haddana war kale oo qoraal ah oo ay ku sheegtay in ay soo afjartay laakiin arrintaasi waxay mar kale noqotay fadeexad warbaahinadii ay xalay warkaasi u sheegtay ayaa saaka mar kale bilaabay inay qiraan in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku sugan yihiin gudaha hotelka taas oo muujinaysa fashilka haysta ee taliska ee booliiska dowladda federaalka ah halka si guud ahaaneed ee dowladda federaalka ay dhacdadan ka aamusan tahay gudaha hotelka ee ragga inqimaasiyiinta ah ee galay ee warka laga helayo waxa uu sheegayaa in ay weli ku sugan yihiin xaaladoodu ay tahay mid aada u wanaagsan islamarkaana had iyo goor ay diyaar u yihiin inay u babcadhigaan cid walba oo isku dayda in ay weerar kusoo qaado dowladda federaalk waxaa walwal xoogan ku haya in wakhtiga uu sii dabadheeraado habeenkii xalay oo kale waxaa la baahiyey in taliyaha sirdoonka dowladda federaalk mahad salaad oo kale uu dalbaday in ciidamada dowladda ay ka baxaan aagga ee hoteelka islamarkaana ee hoteelkao dhan ay qaraxyo iyo ay ku sameynayaan weeraro cirka ah iyaga oo kaashanaya shisheeyaha laakiin isla saraakiil kale oo ka mida dowladda federaalka xildhibaano wasiiro ayaa kasoo horgeystay arintaasi oo mahad salaad ku dhaliilay amaba u sheegay wixii mas-uuliyad ah in uu qaadi doono maadaama bay yidhaahdeen ay meesha ku go-doonsan yihiin dad fara badan oo ka mid ah dowladda federaalka ah waxaa kaloo ay sheegeen in goobo kale iyo xarumo kale ay ku dhow yihiin hoteelka kuwaasoo iyaguna burburi kara arintaasi buuq aada u fara badan ayay ka dhex dhalisay dowladda federaalka ah xalay ilaa ugu dambeyntii haddana la sheego in mahad salaad uu arintaasi ka laabtay taasina waxay kutusaysaa walwalka iyo wejigabaxa ee dowladda federaalka arintan ay kala kulmayso amaba in wakhtiga uu kusii dheeraado meesha oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaabba ay maalintii saddexaad iyo ka badan sii haysan karayaan hoteelkaasi waxyaabaha kale ee sii murjiyey xaaladda dowladda federaalk waxaa ka mid a in habeenkii xalay sarkaal ka mid a xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka tirsan jihaazka amniga uu sheegay in qorshihii ay u dejiyeen dagaalka uu ku socdo waxa uu yidhi qorshaha dagaal ee aan degnay dhowr weji ayuu lahaa weji ka mida waxa uu ahaa inaan ciidamo gelino gudaha hoteelka halkaasoo ay muddo dheer ka dagaalamaan cadowgana khasaare xoogan ay gaarsiiyaan kadib tiro ka mid ah ciidamadaasina aan dib uga saarno hoteelka halka qaar kale ay sii wadayaan dagaalka marka wuxuu sheegay in qorshihii uu sidiisa ku socdo wuxuu yidhi ciidanka aan ka soo saarnay gudaha hoteelka waxay hadda gaareen goobo aamin ah oo aan usii diyaarinay ciidamo kale ayaa weli ku jira gudaha hoteelka xayaad waxayna ku filan yihiin inay sii wadaan howlgalka inta uu allahna kala xukumayo annaga iyo cadowga murtadiinta ah ayuu yidhi ee aan halkaasi kula dagaalamayno dabcanna sidii uu sheegay ayay noqotay oo dowladda federaalka ciidamadeeda ilaa iyo hadda kuma dhiiran karayaan ahdaaftoodii iyo in ay dagaal foolka fool ah la galaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan gudaha hoteelka markii la sheegay in qaar ka mid a ciidamada ay si nabadgelyaa uga soo baxeen qaar ay ka dagaalamayaan waxaa dhacday kala shaki fara badan in ay israsaasayaan ciidamada dowladda federaalka ah maadaama ay yihiin qaybqeyb qaar booliis ah qaar la yidhi wahramcad qaar la yidhi maraykanka ayaa khaas u tababartay meesha israsaaseyn ayaa ka dhacday dadka ku dhaawacmayna waxaa ka mid a nin gaashaanle ah oo la yidhaahdo bashiir durqan kaas oo hadda lagu dabiibayo cisbitalka madiina ee magaalada muqdisho weerarkan sidoo kale waxaa ka hadlay qaramada midoobay oo sheegtay inay cambaareynayso ninka hogaamiye ee layihahdo antonio gateris ayaa sheegay in arintaasi wax laga walaaco ay tahay sidoo kale dowladda maraykanka ayaa iyana sheegtay inay cambaareynayso aadna ay uga walwalsan tahay laakiin arinta kale ee layaab kale waxay tahay in xasan sheekh aanu u tacsiyeyneyn oo maalintii saddexaad uu ka aamusan yahay dad dowladiisa ka mid a shaqaalihii dowladda ka tirsan golayaashii ku jira qaar meeshii ku go-doonsan qaar la dilay intaba uu ka aamusan yahay taa bedelkeedana shisheeyihii ay kasoo tacsiyeynayaan new york iyo washington waxaa la ogyahay xasan in farmaajo uu ku eedeyn jiray in aanu ka tacsiyeyneyn weerarada laakiin wixii shalay uu farmaajo ku eedeynayay ayaa maanta haysta howlgalku weli halkiisa ayuu kasii socdaa dhegeystayaasha waan la soo wadaagi doonaa wixii kusoo kordhaa cabdisamadow insha allah wuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdifatax maxamed qaasim oo ka waramayey dagaalka ka socda hotel xayaat ee magaalada muqdisho oo ay qaadeen ciidamo ka tirsan shabaabulmujaahidiin waxaynaga xusuusina wixii kasoo kordha wararka iyaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaan insha allah kusoo gudbi doonaa waxaa kaloo xusid mudan in dadka inaga xiran dhanka fariimaha sms-ka aan iyagana ugu soo gudbi doono wixii kasoo kordha afhayeenka ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh cabdilcasiis abu muscab ayaa shir jaraa'id uu qabtay kaga hadlay weerar xuukugal ah oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen hotel xayaat ee magaalada muqdisho shirka jaraa'id ee uu qabtay sheekh cabdicasiis abu muscab iyo degniino uu ku diray waxaa ka waramaya maxamed cali aadan shir jaraa-id oo uu qabtay afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdicasiis abuu muscab ayuu ku faahfaahiyey weerarka ilaa maanta ka soconaya hotel xayaat ee magaalada muqdisho isagoona sheegay inuu ahaa goob shirqoole looga soo maleegayo mujaahidiinta ugu horeyn sheekh abuu muscab ayaa ka hadlay hadafka ay ka leeyihiin howlgalka ballaaran ee ka soconaya hotel xayaat ee ku yaala magaalada muqdisho
camaliyadan ama howlgalkan wuxuu yimid iyada oo murtadiintu gaar ahaan madaxa riddada xasan gurguurte uu u qaylo dhaansaday xulafadiisa saliibiyiinta isaga oo sheegahaya inuu mujaahidiinta burburin doono oo soo afjari doono arrintaasu maanta waxay isu beddeshay in ayaga xubnahoodii ka midkaha iyo shaqaalihii dowladdaas in halkaas lagu xasuuqo laguna baabaasho tacsi iyo geerina ayaga ay u taallo sidaasoo kale waxaa noogu hanjabay oo sheegay inuuna soo afjari doono na baabi'in doono haddaan ay mujaahidiinta kii ka horreeyo farmaajo ahaa ninkaasoo anin bilaash xayta ah waxaana la og yahay maalinta uu ka baxaayay madaxtooyada inay mujaahidiintu madaafiic ku garaacahayeen waxa uu sheegay in xasan sheekh uu yahay nin doqon ah oo dagaal iclaamiyey isagoo aan diyaar ahayn waxa uuna fariin lahjad adag wadata u diray cid weliba oo kulug leh hagardaamooyinka iyo dhagaraha ka dhanka ah mujaahidiinta waxaan ognahay gurguurta inuu yahay axmaq doqon ah kaasoo dagaal annaga nagu iclaamiyey uusan u diyaarsanayn waxaan leenahay cadowga waxaan ognaha wax kasta oo hagardaamo ah ood u maleegaysaan shareecada islaamka iyo mujaahidiinta waxaan ognaha goob kasta ood ku maleegaysaan gacanta dheer oo mujaahidiintuna waa insoo gaari doontaa ama ha dhowaato ama ha dheeraato annaga waxaan wadanaa diin ilaahay subxaana wa tacaala uu yaboohay guul iyo nasri taasaanu ku dagaalamaynaa ilaahayna wuxuu leeyahay wainna jundanaa lahum alghaalibuun alla wuxuu leeyahy oo kale innaa lanansuru rusulana waaladiina aamanuu fi lxayaati addunya wa yowma yaquumu alashhaad alaa ina xisba allahi hum almuflixuun idinku waxaad u dagaalamaysaan jidka dimuqraadiyadda haddaad tihiin murtadiinta iyo diin la'aanta iyo dasaatiirta kufriga ah inaad ummadda ku socodsiisaan oo ku xukuntaan waana laydin jemin doonaa insha allahu tacaala ugu dambeyn waxa uu fariin u diray guud ahaan bulshada soomaalida shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay cadowgu waa jabay dhulkuna annagaa iska leh ha aqbalina waxaan diinta islaamka ahayn cadowga warkiisa ha maqlina oo ha dhegaysanina ha addeecina bal waxaad istaagtaan safka mujaahidiinta ilaa aan ka jebinno cadowga baqaayaadkiisa haray si aan xorriyad taama aan ugu naalloonno amni iyo barwaaqo liibaan adduun iyo aakharana ugu gaarno inaan kitaabkeenna ilaahay isku xukunna ku kala baxno meel kastoo ay muslimiintu joogaanna waxaan leenahay insha allahu tacaala nin kastow saddex kaalimood mid gal imaa inaad carabka ka jihaado xaqa ka caddayso imaa inaad anfaco ku bixiso jihaadka imaa inaad adinka ka jihaado sidaa haddeer abdaashaas iyo geesiyaashaas cadowga tumahaya oo kale inaad soo ducaysaan dowladda federaalka ayaa lagu tilmaamay inay ku fashilantay ammaanka muqdisho kadib markii xasan sheekh uu ku dhawaaqay inuu qaadayo dagaal uusan diyaar u ahayn weerarka ilaa iyo iminka ka soconaya hotel xayaat ee muqdisho ayaana bannaanka soo dhigay tabardarida hay-adaha sirdoonka iyo qeybaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalka waa tahay dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa wararka ku saabsan hotel xayaat ee magaalada muqdisho oo weli howlgalku ka socdo maxamed xasan xaad ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay sabab u tahay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarto hotelka xayaad kadib markii xasan shiikhu ku dhawaaqay dagaal uusan diyaar u ahayn cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkaas ka waramaya maxamed xasan xaad oo hormuud oo ah odayaasha la shaqeeya shisheeyaha dalka kusoo duulay ee dowladda federaalka ah ayaa ka mid ah shakhsiyaad kasoo badbaaday hotel xayaad ee magaalada muqdisho kaas oo maalintii saddexaad uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin oo hoteelka gudaha u galay iyo kuwa dowladda federaalka ah xaad waxa uu sheegay in muddo shan saaca uu hoteelka ku go-doonsanaa laakiin goor dambe uu fursad helay waxa uu tilmaamay in iyaga oo fadhiya barxadda hoteelka islamarkaasina dad badani ay ka buuxaan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay soo galeen qayb dadkii ka mid ahna ay u carartay qolalka sare ee dabaqyada ah ee hoteelka kuwaasna ay yihiin kuwa khasaaraha ugu baani uu gaaray barxadda banaanka ah oo kuraastu ay taalaan ku fadhinay halkaasaa lagu lagu maaragtay muxuu damaashaadayey oo lagu caweynayo dadku isaga sheekeysanayeen marka qaraxu dadka hal mar uu ku baraarugay oo uu dhacay ee fursad ban lama siinba dadku ay ku cararaan isla markii bamboyina haddana aa- aa ooda laga qaaday afar saddex ban baa lagu qarxiyay meesha ay kasoo galeen hoteelka ridda lagu qarxiyey ilaa ay soo gaareen barxadda aan ku fadhinay marka dadku saddex qodob ay u kala jabeen qola iridday isku maqiiqdo oo iridda weyna la jabsaday oo galbeedka hoteelka kasoo looga soo galo qolana koray u kortay oo hoteelkay jaranjaraday kortay waxay aad koray hoteelka u kortay qola luqluqyaday galeen marka qolada ugu khasaarban waxaa inta qolada hoteelka galay oo kor aaday oo jaranjarada koray kuwaasi dhib badanaa gaaray ama dhaawac ha noqdo ama dhimasho ha noqdo ilaa haddana qolada maaragtay la la haysta waayo laakiin wixii banaanka u baxay wax yaraa ka dhintay xad wuxuu intaasi ku daray in ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin markii hoteelka ay soo galeen muddo laba sac iyo bar kadib ah ay ciidamada dowladda federaalka kuwii ugu horreeyey gurmud ku yimaadeen intaasna ciidamadii hoteelka ku jiray ee shaqadooda si habsamila u sii wateen wuxuu hoosta ka xariiqay in ciidamada dowladda federaalka qaarkood ay nii jabsan yihiin halka saraakiisha qaarna uu sheegay inay hoteelada iska fadhiyaan ayna iska faraxsan yihiin taa micnaheeduna waxa weeye in waxaa saaxiibadood ku dhacaya amaba dowladda federaalka oo ay ka tirsan yihiin ku dhacaya aanay culays ku haynin xaad oo sii hadlayay waxa uu carabaabay magacyada dad ka tirsan dowladda federaalka ah oo goobta lagu dilay iyo kuwo ku dhaawacmay asigoona sheegay in khasaaruhu aad u badan yahay asigoo hadalkiisa sii wata ayuu eedeyn u jeediyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka iyo golahooda wasiirada waxa uu tilmaamay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisa xamse cabdi barre ay ku dhawaaqeen dagaal ka dhana xarakada shabaabulmujaahidiin laakiinse hoog iyo halaag laga dhaxlay marka waxaan leeyahay ilaa hadda xataa madaxweynihi madaxdii ma aysan hadlin arrintaas waxaad moodaa dadka waxay ku jirteen niyad jab Eh, midda kale madaxweynaha iyo gabineedkiisa iyo ra-iisul wasaaraha iyo kulli waxaan ugu baaqaynaa nimanka dagaal ay ku baaqeen dagaalka nimanka waa galeen markay dagaal ku baaqeen horey ka bilaaban iyaga nimankaana waxma diyaar dowladda waxma diyaarsana marka meeshaas masiibada ka dhacday waxaad moodaa dadku inay eh, maaragtay muxuu ahay ay- madax- dowladdu ay wax badan oo ay ku leedahay saameyna marka waxaa la rabay eh, dagaalka ay ku baaqayaan oo weliba sifaha ay ula dagaalamay ay caddeeyeen oo ay dhahay intaasoo qodobaan intaasoo ay tamaan kula dirirayna saas ula dirirayna saas iyadoo waxba hayn oon dagaalna ku jirin masiibadaana u keenay inay maaragtay nimankii meel walba ay culays soo saaraan dadki laayaan weliba intaan meel kaleba la aadin xamar ay nabadii la haystay ee m- m- la laalo ee amniga ou cirkaas galo oo maaragta ou galo muxuu ahay ee ciriiri galo ayay dhaxashay baaqi madaxweynaha iyo warkii uu ku baaqay waxa uu tilmaamay inay ahayd inaanay dagaal ku baaqin haddii taasi ay dhacdana laga fiicnaa in ay gacmaha isdul saartaan beddelkana loogu yimid halkii saldhigga u ahayd dowladda federaalka ah marka arrintaas waxaan dowladdu waa waxaan is leeyahay meeshaas qaladay ka gashay inay dib u saxdaan ayagaa laga rabaa marka dagaalka hadday sheegeen oo dagaal waa dagaalamaya dee inay dagaalamaan la rabay haddii kale aysan sheeginba oo aysan maarata nimanka dadka ku dirin marka meeshaas dhibaata ka timid runtii haddii dhammaan wixii meesha ka dhacay wax la koobi kara ma ahan dadka waa dhammaaday hanti badanaa ku baabaxday dhaawac tira badanaa yaalla ilaa hadda lama haayo wax gurmadahoo macno leh dowladdana waxaad moodaa inaysan dowrkii la raba aysan ka imaanin marka arrintaasna waa arrin meesha ku jirta marka waxaan leeyahay madaxweyne ra-iisul wasaare eh, gabineed kale golaha wasiirada hadda la magacaabay arrintaas waa arrin maaragtay meeshaas waxaa ku jira
hoteelka xayaad ee la galay ayuu xaad ku tilmaamay inuu ahaa meel lagu raaxaysto taa micnaheeduna waxa weeye inuu ka markhaati kacayo in uu ahaa goob fisqi iyo fasaad u furan marka laga soo tago in laga abaabulo arrimaha siyaasadda warkan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan milatariga xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay dagaalo safmareena ku qaaday fariisamayaal kala duwanna way shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo askarta dowladda federaalk ku leeyihiin gobolada banaadir shabeellaha hoose iyo baay haashim ayaa ka waramaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka dhanaa ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ka fuliya gobolada banaadir shabeellada hoose iyo baay haddii aynu ka hormarno dhanka gobolka banaadir ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weerar ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan weerarka lagu qaada ayaa ku sugnaa baar jowhar xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hiliwaa isla banaadir ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weerar ku qaadeen saldhig sidaasoo kale ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka fariisinka la beegsaday ee ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka ayaa ku yaala xaafadda oodweyne ee degmada dayneyle dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal toosa ku qaadeen saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka goobaha ay weerareen ciidamada mujaahidiintu waxaa ka mid a saldhigyo ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha iyo kuwa dowladda federaalka ay ku lahaayeen degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha oo ku sugnaa deegaanka buuracolow ee hoostaga degmada baraawe isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xala dagaal ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada janaale faahfaahin dheer iyo weli kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay weeraradan safka ballaaran ah ee lagu qaaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka sidoo kale dhanka gobolka baay ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal ku qaadeen xero ay sidaasoo kale ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamada la weeraray ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano xero koowaad oo ku taalla degmada diinsoor ee gobolka baay warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaanna waa inagaintaa